guurka waa qayb ka mid ah asaaska nolosha biniaadamka waana xasilooni iyo deganaan uu ku jiro qaab ilaahay u jideeyey marka ay rabaan in lamaana ay isguursadaan waxaana jira dhaqan ay soomaalidu horey u taqaanay oo gabdhaha aysan xulan qofka ay guursanayso balse markii ay soo gaartay soomaaliya aladahan casriga ee internetka waxaa fududaatay in lamaane aan isgaranaynin oo kala jooga dalka iyo dibadda ay ku heshiiyaan guur sida ay u sheegeen qaar ka mid a dhallinyarada deegaanku aan warays la yeeshay waa cabduli maxamed raanle dhalinyaro ahaan marka la fiiriyo doorka hore iyo doorka hadda macnaha sida hore awro laysku laysku qaabili jiray iyo hadda aad bay u kala duwantahay aad bay u kala fududahay waxaad dareemi kartaa markaad adoo social mediaha ku jira waxay noqonaysaa qofkii aad rabtay meeshu doonaha jooga si easy ama si dhib yar ama si dhaqso leh baa ku heli kartaa waqti walba ood la xiriirto ama u baahan tahay waa heli kartaa marxaladiisa xaaladiisa wax walba uu ku sugan waa baran kartaa midda kale dabeecadihiisa iyo wax walba uu yahay iyo suu u dhaqmaayo iyo wax walba uu yahay everything meel wax walba waa ogaan kartaa social media waa ka ogaan kartaa ila sababtoo ah qofka isagoon kula joogin baa isagoo inuu kula joogo camal ay lamid tahay halka waagi hore qofka la dhihi jiray isfahmi jirinba oo durbe oo iskaga darun ahayd oo mataqaanaay qof dabeecadiis aqoonin wuxuu ku saabsan war u haynin waa ree hebel iyo waa ina hebel iskaga daray ahaan jirtay oo qofka laga yaabo jaalanji badan ama weligii qofka dadka isqaba ayna isfahmi jirinba si oo dhibli oo hoose ayna isku fahmi jirin ay ka dhici jirtay laakiin hadda maasha allah waxaan aad iyo aad waxaan u dhaweynayaa social media inuu noo sii ballaartaan rajeynahayaaba aniga intan uu kasii banaa hadda maadaama aan 4G isticmaalayno 5G-ga inuu soo gaadhaan rajeynayaaba oo sidan uu nooga sii fiicsanaado taasaan rajeynayaa koso qofkan markaad sii fiiriso waagi hore kow dadka waxay isku guursan jireen oo keli ah waa gabadha qabiilkeedii iyo inay la yaqaana bes ah ee keliya qofkan personalitiisa khaaskiisa lama ogaan jirin xagga amal hadda laakiin waxay noqotay qofkii adiga in qofka reer qabiil lama aqalgelaysa qof alla aqalgelaysaaye qofkii inaad ogaatid siduu u dhaqmaayo siduu yahay wax walba uu jecel yahay wax walba uuna ku faraxsanayn wax walba uu necab yahay inaad kala ogaatid qofkii isagoo kaa fog xataa waad aqalgeli kartaa hadda intaad isfahantiin oo mataqaanaay meedhiha iska fahantiin si dhaqsar waad ku guursan kartaa laakiin waagi hore waxaa ma jirin sanado waxaa laga yaabaa in markuu roobku daans arkaynaa la dhaho oo roobka markuu daaba samadii ay xumaato oo lakala carara dhici jirtayba marka hadda laakiin maasha allah aad baan usoo dhaweynayaa maxamed axmed nuur ku nool magaalada dhobley ka mid ah dhalinyarada magaalada dhobley baraha bulshada faa'iidooyinka uu leeyahay baraha bulshada wuxuu leeyahay faa'iidooyin kala duwan faa'iidooyinka kala duwan iyo khasaarooyin kala duwan labadaba uu leeyahay maadaama wax kasta wax kastoo adduunka ka midna khasaara iyo faa'iida labadaba uu leeyahay hase ahaatee markii si loo fiiriyo hadda waayadii markii laga aan ka hadlayno faa'iidooyinka waxaa ka mid a kow markii laga hadlayo shukaansiga oo kaleete ee calafka meelaha ugu fara badan hadda bulshada iska barato waa facebooka ama sidoo kale hadii baraha bulshada guud ahaan markaan ka wada hadalno ama whatsapp ha noqdo saa darteed waxaa jira dad fara badan oo meeshaas iska guursaday meeshaasna micnaha xiriirkooda ka bilowday waagii hore waxaa jiri jirta dhaqanka soomaaliyeed waxaa jiri jirtay gabadha in aad la raadiyo gabadh baa hebel dhalay laakiinse aadan aqoonin magaceeda muuqeeda iyo iyo iyo isheeg iyo dhaqa habdhaqankeeda iyo dabeecaddeeda midna aadan aqoonin hase ahaatee hadda waxay noqotay in bara bulsho la isticmaalo oo micnaha ka fudud sidii waagii hore la samayn jiray waayo waagii hore de lama lama lama lama awoodin inaad gabadha aad barato dabeecadeeda iyo habdhaqankeeda waxay necabtay waxay jeceshay in intaban aad barato laakiinse hadda waa horumar ayaa laga gaara midaas oo waxaa la isticmaalaya bara bulsho saa darteedna waxaad si fudud ku ogaan kartaa qofka dabeecadiisa waxa uu jecel yahay iyo waxa uu necab yahay iyo sidii aad micnaha u maareyn lahayd nolosha qofkaas